فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo qodobada dhegeystayaal insha allah caawaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maraykanka oo carruur ku laayay magaalada jilib kadib duqayn halkaa uu ka geystay berri waa yowmu carafa ama sagaalka dulxija soonkeeduna fadli dheeraad ah ayuu leeyahay mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa ka hadlaya dadka deggan xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada saakow oo lagu amray in guryahooda ay dayr dhammaystiran u dhisaan iyo wilaayada oo dadka qaar agab ku caawisay sidoo kale barnaamijka insha allah waxaad ku maqli doontaan axkaamta udxiyada iyo beel hogaamiye dhaqan ku calema saartay magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysyadoo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag maanta maraykanka ayaa duqayn waxa uu ka geystay magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka saddex carruur ayuu maraykanku halkaasi ku dilay waxa uu duqeeyey xaafad isku rarana oo dad badan ay ka buuxaan saddexda wiil ayaa da'dooda waxay ka lahayd siddeed jir labaiyo toban jir iyo saddexiyo toban jir duqaynta ayaa haleeshay iyadoo guryahooda bannaankooda ay ku ciyaarayaan magaalada jilib waxaa laga dareemayaa murug aad u saa'id ah dadka ku dhaqan magaalada ayaa goobta soo buuxdhaafiyey waxaanay goobta ka qaadeen wiilasha maraykanku uu duqaynta ku dilayey haddaba warbaahinta islaamiga ah ayaa waxa ay booqatay halkii duqayntu ay ka dhacday waxaana u warramay ehelka mid ka mid ah wiilasha maraykanku uu duqeeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkan adeeraan u ahay waxaa la dhahaa abuukar axmed maxamed cabdiraxmaan gurigii gurigii uu degan yahay ayagoo jooga aa wax- xilligii saga- aa hadda baashi dhici sagaal saac oo wax dhiman sideed saac bar guriguu imaaday waana duqaysay waana dhintay waa kan waa mid waaye waa garta ee, wiilka magaciisa saddexaan ii sheeg waxaa la dhahaa abuukar axmed maxamed waa garta adi maxaa u tahay adeeraan u ahay adeer waa garta meeqa sano jir waa laba iyo toban sana jir waaye waa garta xilliga marka duqaynta guriga ee kusoo dhacaysay wiilka halkuu ku sugnaa guriga dhexdiisuu ku sugnaa si fiican guriga dhexdiisuu ku sugnaa saasuu duqaynta ugu dhacday waa gartay bal faahfaahin naga sii waxyaalaha gaaray iyo meelaha ay wax ka gaareen meeshaan iyo sheeg caloosha ah calooshiisu waa ujeedaa mandhicirihiis bannaanka yaalaan iyo dhinacan lugta ah laba firiraa ka gashay waana taasoo calooshiisa iyo mandhicirihiisa iyo bannaanka keentay biidnillaahi saas darteed waa dhintay wiilka waa ujeedaa ilaah u naxariisto annagana sawir iimaan ilaah naga siiyo waa shahiida insha allah waa gartay maadaama wiilka adeerku u tahay maanta diyaaradaha maraykanka ee ku duqeeyeen degmada jirib ehelkana aad ka mid tahay sidee dareenkiinu noqday waad dareemi kartaa qof oo hilibkaaga markuu dhinto in culays uu kusoo fuulaayo oo aa murugoonayso haddana ilaahay subxaana watacaala inaa mar walba u noqoto laga maarmaan waayo oo adiga mar walba annaga teenna meel loo soo joogo ma ogin gacanka xaqdaranaa dishay gaalaad dishay ilaahay u naxariisto insha allah waa gartay maxaad ku sabar siinaysaa marka maadaama adoo ehelka wakiil u ah oo wiilkiina uu geeriyooday waxaan leeyahay beddelkiisoo kheyr qaba ilaahana siiyo wax kalena dhahayo ma leh tani marka maxaa tusaale u tahay maadaama wiilkan labayo toban jirka ah ay diyaaradaha maraykanka ee beegsadeen maxaad u fahanteen waxaan u fahanay inay bataatanba islaamka us- u wala soconayn soomaali soomaali ay u tahay muslimna muslimna uu yahay oo shabaab ay laysa raadinayninoo ay raadinaysa dadka muslimiinta ah bismillaah ni horta maanta waxaan hoos yaalla wiil yaroo meydoon hooyadiisa adeer u ahay ee dhashay keen cabdulaahi daahir la yidhahdo abuukar axmed shabeelow uu dhalay nin shacab ah beeroley ah ganacsato ah dalkan laga yaqaan Een, haddii maraykan dhihi jiray shabaab aan beegsanayna waa been shacabkii masaakiinta ilmi yararka ay beegsanayaan waadna arki doontaan indhihiinaad ku arkaysaan ma aqaano soo duulayaasha hadday tahay soomaali iyo muslim oona la dilay hadday tahay ma garan karno laakiin meeshan askarina laguma dilin shabaabna laguma dilin abuukar axmed shabeelo oo shacab ah lagu dilay saqiir ah intaa la eg marka cadaawad guud waa middan ugula haya maahan ma aha beegsi ciidan ama ma aha mid shabaab Waa- xilliga duqaynta ay ku dhacaysa halkoo ku sugnaa gurigooda bannaankiisu taagnaa halkaasay ugu yimaadeen maraykan weligiis ma tegin kenya ma tegin etoobiya ma tegin gurigooda dhexdiisaa lagu dilay isagaa lagu soo duulay wax kuma duulin markuwaan ka murugaysannahay waxaan sheegaynaa in si cad oo bareer ah oo ulakacana loo dilay annagoo shacab ah masaakiin ah beeroley ah ganacsato leh saqiiradanada in hoos yeelaan meydadkoodii dee caalamka waxaan u sheegaynaa haddii la lahaa shabaabaa la beegsanaya waa been saqiirada iyo masaakiinta shacabkaa la laayaa sidee u dareenteen dhacdadan marka si xanuun badan murugo leh jirkao dhanaan xanuunayo maska qalbigaana xanuunayo waa murug nagu weyn ood u joodaan oon hoos taalla oo waalidiin ayeeye awoga dhiikar iskor qaba hataa guriga ku sugnaa ay duqaynta u geysteen dhibka gaari kara waad garan kartaan ayaga hataa kooma qaarkood gelayaanba marka waa dhibaato ulakacoona loo geystay maraykan noo geystay waa gartay marka wiilka ka muuqda bal tafaasil naga sheeg wiilkan waad arkaysaan calooshiisa inay bar maqan tahay ajirkiisa maqan yahay ciidamadii maraykanka hubka ugu dambeeyey ee diyaaradda hoteelay ku dhufteen saqiirkaas yarka ah te wixii markaas ku dhici karan waad dareemaysaan dadka muslimiinta maxaad uga baa dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa soo duulkan ma ahan mid loo soo duulay askar iyo shabaab waa mid diintaas lagu soo duulay shacabkaasoo dhan lagu soo duulay ninkii moodaya in asaga aan loo soconin abuukar axmed ay ku qaansa qaado waa saqiir toban jir ah wixii loo dilay maxay yihiin isweydii intaas weydii intaasna ku dhaqaaqan nin walbow fikrana waa kaas annagu shucuurtanadan waad gada- waad dareemi kartaan dhibaatada aan dareemayn waad dareemi kartaan in saqiiradana meydkooda uu na hoos yeelo waa dhibaato in nin walba oo cunug dhalin uu dareemi karo wakaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun Ee, waxaa nagu dhacay musiibo oo aad u weyn oo nagu beegsaday ciidamada oo maraykanka ah oo kuwa diyaaradaha wato oo micnaha meel walba ay doqaynaayeen oo na hoos yaallo canugan yariiska ah oo ku magac dheer abuukar axmed maxamed oo ku magac dheer axmed shabeelow dhalay isagoo joogo gurigiisii hadda aan dultaagannahay ayuu ku dhufatay wiilkan adeeran u ahay een ah, waxaa waaye diyaaradaha mar walbo s- een, maanta ma bilaabayaan ilaa iyo hore een, dad badan oo maata ah oo muslimiin dhasaan inay ulaayaan ayaa go'aankood ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu keenan asaga ka awood badan ilaahay micnaha naga qabto qaa'imiinta na soo weeraray oo daalimiinta oo faasiqiinta ah waxaan u leenahay ilaahi ha naga qabto awood kalma hayno haddasaan wiilashayni ee meydkoodan hor yaallo aan dultaagana wax aan awoodna jirin ilaahi ha ka awood sarreeyo insha allahu waxaan rajaynaynaa in middan mid kasii oo weyn murugo ilaahay oo kusoo diro oo gacmaha muslimiinta ilaahay ku cadaawo saasaan leeyahay insha allah maraykanka ayaa waxa uu caadeystay in dadka shacabka ah amaba maatida uu laayo dabadeedna uu ku doodo in uu laayay xubno ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin xataa waxaa xusid mudan asiga oo geel laayey in uu sheegay in saraakiil al-shabaab uu laayey فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
berri waa yowmu carafa ama sagaalka dulxija soonkeedu fadli dheeraada ayuu leeyahay shaqabu muslim ayaa ka warramaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات وفق من شاء لاغتنامها فأطاعه واتقاه خذل من شاء فأضاع أمره وعصاه أما بعد فضل يوم صوم يوم عرفة يوم عرفة ما لنت tobnaad waa yowmu taasic min dilxija maalinta sagaalaad ee bisha dilxija maalinkaas in la soomo fadliga ay leedahay ayaanu insha allah waxir ka dhahaynaa yowmu carafa waxay ka kooban tahay waa murakab min lafdayni laba lafdi ayay ka kooban tahay yowmun iyo carafa waa maalin habeen ma aha carafana waa goobtaas oo muslimiinta xujaajtoo dhan caalamka ka yimid ay isugu tegayaan fadliga ay leedahay weliba dadka xujaajda ah bartaas inay xaadiraan ay wuquuf ay istaagaan meeshaasi waxay ka mid tahay min arkaani alxaji asittati arkaanta xajka uu ku taagan yahay ee lixda ah mid ka mid ah weeyaan bartaas in la istaago alxaj alaakbar laa yasixu alxaju ila bihi xajkuna qofku kama ansaxayo ilaa uu istaago bartaas uu istaago waatan xadiiskii abu daawuud ibnu maaja uu ku sugnaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yidhi alxaju carafa xajka oo dhanba waxaad moodaa in lagu soo ururiyey carafa maalinkaasi marka maxay fadliyoy leedahay dadka xujayda ah ee bartaa isugu yimid maalinkaasi maxay faa'iido helayaan dadka aan xajka tegin ligayri alxaaji dadka aan xajka aadin iyaguna maxay waa faa'iido iyo fadli ka helayaan annaga oo ah hadda kelimadeenna dadka inta ay u dhacaysa maanta waxa weeyaan oo ligayri alxaaji ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkaasi fadli weyn ayuu ku sheegay حديث في صحيح مسلم كسغا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة صحابي أبي قتادة هير أنصاريات أه إلى هير عليها كالنقضاء نبقى وحل ويديي بويري مالك يوم عرفة صوم كذا إن لصومه محا فائدو لقه ليا محا قيمه إلى ذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى نوحك كجوابي يكفر السنة الماضية والسنة القابلة الله سبحانه وتعالى قفك مالك يوم عرف الصومي الله وحو لما فائدة وين بهلية مالك أو صومي السنة كي كهريي أو تن ذنوب تيسيبا الله سبحانه وتعالى ودافيا سنة كقابلة وسنة كسوى قابل سنة سوى صعدة كسوى فضله استغنى وحويان إله با ودافيا لبدا سنة دنبقوا إله سبحانه وتعالى ودافيا عجيب بل روايات كلا وحي ليهن والسنة ما باقية سنة كباقية رواية كلا وحي ليهن السنة التي بعدها سنة كان أتكسر قدبتين إيه سنة كدن بيا السنة المستقبلة سنة كمستقبل كوصوص عدا انت ودن حديثك وتلمامية حديثك مركا لصور أروريو علماء وحي يراهدين حديثك وحو دليل وياهي أو تصينيا أو أن كفى إذينا fadli sawmi yowmi carafa weliba aad baa loo adkeeyey maalinkaas in aan soonno weliba thawaab iyo ajar weyn baana laga helayaa cinda allaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa sababtu waxa weeyaan laba sano dembigooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaafaya waa fursad qaali ah oo sanadkiiba mar ay ku soo marayso inaad ka faa'iidaysatid loo baahan yahay ayuha alakhu lmuslim والاخت المسلمه walaalka ragga ah ee muslimka iyo gabadha muslimada ah dhammaan inaanu ka faa'iidaysanno weliba soonka kama wada sinna dadka aan xajka joogin iyo dadka xajka jooga uma sinna wainamaa yustaxabu siyaamu yowmi carafata liahli اlamsaar dadka goobta xajka aan taagnayn oo aanu carafo bannaankeeda taagnayn ayaa oo muslimiinta caalamkao dhan ah ahlu lamsaar dadkaas weeyaan dadka inay soomaan loo sunneeyey ama alxaaju ninka xaajiga ah oo carafo taagan falaa yusanu lahu siyaama maalinkaa inuu soomo looma sunaynin isaga bal yuftiru isagu waa afuraya ta'asiyan biاnnabiyi sala اlla alay wasalam isagoo nabiyllaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku dayanaya maalinka carafa bannaanka carafa isagoo taagan nebigeenna ma soomin nebigeenna ayay kaga dayanayaan ama carafa dadka aan joogin sideenna oo kale waxa weeyaan waa ay soomayaan sidaas ayaana sunna sidaa daraaddeeda qofka muslimka ah ee muqiimka ah waxaa la doonayaa inuu ku dadaalo maalinkaas weyn inuu soomo oo uu maalinkaas soon keliya ma aha uu ka faa'iidaysto maalinkaasi aad iyo aad ajar weyn uu kasbado ayaa la rabaa waxyaabaha maalinkaasi qofka mu'minka looga baahan yahay ayuha almuslimuun waxaa ka mid ah aliktaaru min nawaafili asalaa salaada sunnooyinka ah maalinkaas inaad badisid waxaa ka mida walaalayaal aliktaaru min asadaqa sadaqada inaad badisid maalinkaas sadaqada aad bixiso allah subxaana wa tacaala dartii aad ula baxdo lama mid ah maalmaha kale walowgiisa walaalayaal waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka mid ah biru lwaalidayn labadaada waalid oo nool ama dhintay oo aakhiro jiraba inaad baari u noqoto ayaa lagaa doonayaa inaad uga faa'iidaysato maalinkaasi waxaa ka mid ah silatul arxaam raximkii qaraabada inaad xidhiiriso ayaa ka mid ah maalinkaasi inaad ugu baarinimo samaysid watawbatu nasuux ilaahay subxaanahu wa tacaala towba biyo kama dhibcaan ah inaad maalinka aasoontis ayaa ka mid ah weeyaan towbada nasuuxa waxaa la yidhaahdaa towbada kama dambaysta ah oo allah subxaanahu wa tacaala dunuub waxaad soo gashay oo dhan ha yaraata ha weynaatee allah subxaanahu wa tacaala aad weydiisanayso inuu kaa dhaqo oo weeyaan ayib culimmadu waxay kaloo ka hadleen haddii maalinkaasi yowmu carafa ay ku soo aado maalin jimco ah bal ka waran وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنها يصام ولا سومية ها لا ولا سومية حديث كلا أيا كسو أرورتي جمعة إيو إن أنا معركيسا نهي عن إفراد يوم الجمعة ما الجمعة كلجت إلا قاري الصان نهي إذا النصوص كسو أرورتي بأجلته أما ما ورد من النهي من عن إفراد يوم الجمعة في الصوم ما الجمعة صان إلا قاري مالك عرفنا مثلا وحي كسو آدي تصالح مالك جمعة أي كسو آدي see la yeelayaa fainamaa huwa lidaati ywmi اljimca maalin jimcaa sideeda gaara aad u raadsato soon aad ku gaar yeesho ayaa la diidayaa ma ogaye waama ywmu carafa maalin carafa ah maalin jimcana ku soo aaday fainamaa yusaamu lihada اlmacna macnaha aad u soomaysa jimca raadis ma aha ee maalinkii carafa ku soo aaday ayaa loo soomayaa waafaqa jumcatan am ayraha jimca ama ayrkeed ciddi maalinkay doontaa ku soo aadeen فدل على أن الجمعة غير مقصودة جمعها وما أتقصديس عرفة كسو آدي درتها وقصديسة نصوصي مركا نهينيسي سيداتي علماء إسو وافجيا الله سبحانه وتعالى وحن كبر ينا إلهي سبحانه وتعالى إنه نحريسي سنوافجيه إله عمل كان خالص نوغدك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كاسوحها شيخ أبو مسلم فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
dhegaystayaal habeenadii tago waxaanu sii daynaynay amaba aad la socoteen shaqcalikatiin oo ka hadlaya axkaamta udxiyada caawana waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta saddexaad ee axkaamta udxiyada الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنوسة دنبيي أضحية إيا ضدك كوة ذاكرة أو قرية وددقن يوحك قدية in sha allahu tacaala udxiyada axkaamteeda ayaan sii wadaynaa waa masaladii afaraad iyo darsigeena ka bilaabanaa xalqadeena ka bilaabanaysa masalada waxay ku saabsan tahay dadka isku guriga ah waxaan darsigeena ku shalaynay kii hore xalqadii hore kusoo qaadanay in ay ku filan tahay hal qof inuu ka bixiyo asaga iyo dadka ehelkiisa ah hadduusan haddaba niyeysan marka uu gowracayo inuu asaga iyo ehelkiisaga bixinayo ehelkiisa inuu ka bixinayo maba niyeysanba ehelkiisi ma soo gelayaan mise maya marba hadduu niyeysto isaguun iska bixinayo ehelkiina waa ku weel jiraan wey af ahaan bay u soo gelayaan oo asagii xaaskiisa iyo owlaadiisa iyo qofkii qariib ahaa markaa la noolaa iyo waalidkiisa hadday nool yihiin hadday dhiteenba way soo gudagelayaan masalada afaraad wey masalada shanaad dad isla dhashay oo kooxa hadday guryo wada degan yihiin ayaga iyo ilmahoodii ma ku filantaha hal neefay iska bixiyaan waa dad guri wada degan hal meel wax ku wada cuna hal meel wada seexda guryo kale aan kala degdeganayn qaraabana wada ah oo isla wada dhashay ayaga iyo ilmahoodiina hal meel ay ku wada nool yihiin neefkaas ay uu qofkii mada bixiyo ayaa ku filaanay masalada lixaad qofku haddii uu xaasas badan qabo oo hal neefoo udxiyaa uu bireeyo isagoo doonaya dhammaantood inuu ka gudo way ka gudmaysaa waxaa nebigu sal alla aleyh wasalama xaasaskiisoo dhan iyo dadka ahalkiisa neef buu ka bixinayay uu ka gowracaya xaggooda udxiyaa markaasna naftiisii iyo xaaskiisii o dhanna waa ku jiraa marka ninku dhan warxaas hadduu leeyahay hal udxiyo oo bixiyo hal neef ayaa ku filan marka neefka arigaa hal qoysunbuu ka gudayaa qoyska ha yaraadeen ha badnaadeen dhowr xaasa ahaadeen hal xaasa ahaadeen waa isku wada mid neefka geela ama neefka lo-da toddoba qof baa wadaagi karta oo toddoba qoys oo kala duwan oon isla deganayn oon isku guri ku wada noolayn oon qaraabo ahayn oo kala duduwan macnaha oo meela raashinkooda iyo biilalkooda u kala soocsoocan yihiin walow qaraababa ha ahaado hadday rabaan marba haddii qoysas kala degan ay yihiin toddoba oo ka gudi kara masalada toban iyo toddobaadu albadana tujziu can sabcatin waalbaqara tujziu can sabca neefka geela wuxuu ka gudayaa toddoba qoys neefka lo-dana waa saas oo kale waxaana tusinaya liqowli jaabir bni cabdillaah radi allahu tacaala canhu wuxuu naxarna maca rasuuli llahi sal alla aley wasalam caama alxudaybiya sanadkii xudaybiye ayaan nabiga sal alla aley wasalam maciisa waxaan gowracnay albadana can sabcatin neefka geela toddoba qof ay shirka ku noqdeen ay ka wada gudayso waalbaqara can sabca xadiidka imaam muslim baa soo saaray masalada toban iyo sideedaad marka lagu leeyahay toddoba qof waa inay wadaagi karaan neef geel ah ama neef lo ah ishtiraaga noocaas ah shardi maahan kulligood inay udxiyo ula jeedaan waxaa laga yaabaa qof ka mida inuu udxiyo uu ka rabo midna uu nadar uu galay uu ku oobsanayo midna uu martiqaad ku samaysanayo midna sadaqo caadiya uu ka rabo qof kastaa niyadiisa ugu soo xasilaysa waana ka wada gudayaa ee kulligood inay udxiyeysanayaan shardi maaha hadday kulligood udxiyeysanayaan way ka gudaysaa haddii niyad kala duwan ay leeyihiinna way ka gudaysaa masalada toban iyo sagaalaad toddoba dad ka yar ayaguna waa wadaagi karaan alneefogeela toddoba haddayba ka yar yihiin todobadii ku filantaha toddoba hadday ka yar yihiinna waa wadaagi karaan maxaa toddoba hadday bannaanaatay min baabi il owlaa waxaa wixii toddoba ka yar indhagana ka gudmaysa inta siyaadadana waa tadawuc yajuusu an yashtarika aqala min sabcatin fii baqara ow baciir afar qof neefaan wada qalan siyaadadan marka oo ile toddoba qof baa loogu talagal neefkii geel ama neefkii lo-da ahay ziyaadasa waa khayr u batay ziyaada waxay noqonaysaa ajir dheeriyo masalada labaatanaad neefka asaga ariga ah hal qoys unbiisuu ka gudayaa ama hal qof uu qoyska wakiil ah buu ka gudaya laba iyo saddex ma wadaagi karaa masalada labaatan iyo koowaad waxaa lagu udxiyeysanayo waa soo sheegnay waa geela iyo lo-da iyo ariga saddexdooda markiibaa ugu fiican waxaa la yidhaahdaa waxaa ugu fiican culamadu waa isku qabtaa waxa ugu fiican bahdulcilmi waxay yidhaahdaan al afdalu fiiha alkabash wanka ugu fiican maxaa nebigu sal alla aley wasalam baa doortay isagaa ku udxiyeysta culammada jumhuurtooda waxay yidhaahdaan wax lagu udxiyeysanaya waxaa ugu fiican geela kadib lo-da ku xigta oo geela ugu fiican beli ugu fadli badan isaga ugu kaamilsan kadibna lodaa ku xigta kadibna idaha ku xiga kadibna aricadka saasay u kala saarsaaran ayagoo daliishanaya xadiidka nabiga sal alla aley wasalam ee ka hadlayay maalinka jumcaha fadliga uu leeyahy qofka soo degdega iyo dadku say u kala fadli badanyihin say u kala soo horeeyaan nabi wuxuu lehy sal alla aley wasalam man iqtasala yowma aljumucati qusla aljanaaba qofkii maalinkaa soo qubaysta sida janaabada looga qubaystoo kale yani qusli waajib ay noqonaysa uma raaxa markaa soo taga oo soo dhaqaaqo masaajidkii soo aada fa ka'annamaa qaraba badana wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday neef geela waman raaxa fi saacati athaaniya qofka saacadda labaad isaguon soo xaadiraa fa ka'annamaa qaraba baqara wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday neef lo ah marka geela lagu hormariyay waman raaxa fi saacati athaalita fa ka'annamaa qaraba kabshan aqran qofkii yimaadaa wuxuu lamid saacadda saddexaad baa ula jeedaa wuxuu la mid yahay neef markaa ida ah ama wan marka ilaahay ugu dhowaaday marka waxay culimmadu geela la hormariyey loodaa lagu xijiyey darajada saddexaad baa laga dhigay arigii oo weliba idihii loogu hormariyey marka sidaasaa fadli badan bay leeyihi masalada labaatan iyo labaad udxiyada waxaa ugu fiican neefka lagu udxiyeysanayo neefka ugu cayilan uguna hilibka badan dhammaystiran yahay abuuristiisa sida ilaahay u abuuray ah saasaa ugu fiican neefka hilibka laga dhiganayo mandarkiisa iyo fiiradiisuna ay fiican tahay abu umaama ibnu sahal baa wuxuu leeyahay kunnaa nusaminu ludxiyata ayaan cayilinaynay bilmadiina magaalada madiina wa kaana almuslimuuna yusaminuuna iyaguna saasay u cayilin jireen marka hoole inta la cayiliyo loogu talagelayo in markaa udxiyadii lagu guto sidaasay dhaqan u lahaayeen anas ibni maalik wuxuu leeyahay nabiga sal alla alay waslam wuxuu ahaa yudaxii bikabshayni amlaxayni aqranayn mar kabshiguna waa alcadiim min adani waa neef weyn oo idaha ka midooda amlaxana waxaa laga wadaa waa mid marka midab cad iyo midab madow isku darsan yahay saasuu markaa nabigu sal alla alay wasalam uu ku udxiyeysan jiray marka neefba neef intuu ka hili badan yahay ayuu ka fadli badan yahay kana dhammaystiran yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wsal allah wsalam calaa nabiyina maxamed kaasi wuxuu ahaa shacali katin oo ka warramayay axkaamta udxiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
maamulka islaamiga ee degmada saako ayaa dhowaan waxauu amar ku bixiyey in guryahooda ay dayr u samaystaan qoysaska ku dhaqan xaafadda nasrudiin ee degmada saako xaafaddaas oo ku magac dheer tooroboora qoysas badan ayaa dhaqangeliyey arrintaasi qaar way awoodi waayeen dhaqaale ahaan sidaa daraaddeed maamulka islaamiga ah ayaa qoysaskaasi waxa uu ku wareejiyey agabkii ay guryahooda dayr ugu samaysa lahaayeen waxaana dadkaasi qaarkood soo wareystay wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi oo ka qayb galay munaasabadii lagu guddoonsiinayay agabka magaca ibraahim maxamed sigow ka warbixi mashruucan ay walaayadii jubbooyinka idin fududaysay muxuu ku saabsan yahay may ku saabsan yaha oo ilaahay roob ini oo gurya haafadoo dhisanan ari haafadoogi ilaahay marjay ununa tabarna qobati tabartii walayda ilaahay marjay ila roobamgi oo warkana lan gudbi oni oo nin fududayti lankiibi tabar hayte ini oo yeedan nin kaalmayta guryaalkii deerkii nin dhista qaabkee loo dhisayaa ma guri cusub ayaad dhisanaysaan mise dhismaa la dhammaystirayo wey dhismo oo wareeg oo guryaalkii laka asturayo bilaanti iyo yaalka oo banaanka loo fadhiyeen guryaalkii oo haafada dhismadii laka wareejiyahay haye maxaa idinkaga hirgela marka mashruuca gorshidii walka dhagaagii dad dhisaday oo garish haysaday dhisidiina jiraan dad tabar qobatiina jiraan dadkii tabarta qobatiina ini oo walooyida nkaalmayti oo ilaahay marjii hoyla roob guri xaafad hoylan wareejiya jiingad la sii oo jiingaddiyoona ka dhisadoo hayaan adiga marka yaa ka mid tahay ma dadka dhistay mise dadka awoodi waayo oo ay walaayada garab qabatay dadka la garab qobadaya ku mid ahaa haa waayahay diyaar ma u tihiin marka in qorshahan sida uu yahay u dhammaystirtaan oo gurigiina wareegiisa aad maxaa la yidhahda xirtaan si cawradiina idinkugu asturmato haa diyaar inuu saaqayta mayka do ayana inii welaayada gacantiya kornagata gaalada ilaahay ibi welaayada muslimiinta kortiya gacantiya kornagata haye deerkaaga amaba wareega gurigaaga inuu banaanaay dhib ma u aragta adiga guriga oo wareega banaanay dhawaan aragi laakiin hadda hooba sada bananinka dhisin mahad wiingaya welaayadii aan ka mahad eliyaan magaca maxamed cabdi maxamed haye maasha allah nicani beerahaas ka jooga taleefon la ii soo diray wilaayada ii yeertay kaale meeshaas imaan baa lii dhahay meeshaa imaaday deer baa iga feedanaayay marka alxamdulilah toban xaba jiingadaa lii siiyey marka guryaha ku dhisaa lii dhahay iska astur alxamdulilah marka ilaahay baa maxaad iska leh waaya guriga maxaa laga asturayaa guriga awradiis waaye marka waaba asturkiis waaba fiican yahay marka tabaraana qabatay labaatan beri muddoaa noo qabtay labaatankii tabaraana qabatay marka haddana waa noo yeray alxamdulilah haddana jiingada lanasay man toban xaba alxamdulilah ilaahay baa maxadle marka guryooyinkaa ku wareejinaynaa marka saas ayay rabnaa xaafadda ee qorshahan aa ka hirgelinaysaan magaceed nasradiin laat caanka waxay ku tahay toorboora aa marka mashruucan dadka maxaa la yidhahdaa iyaguna la amray ma sameeyeen oo guryahood dareerkooda ma dhisteen dad baa samaystay marka dadna tabaray iska haystaay marka saacana camal waay iyagana kolley waa la sugaa waa loo yeeraa qorshadu way ku jiraan alxamdulilah adi waa kolley adiga haddii beri kadib adig guriga waa iska asturaynaa dareenkaaga ka waran marka dareenkay maasha allah anaa oo faraxsanaa meeshaan ka tag rabaay insha allah magacaaga maama kuusay ka waran maanta maxaana la siiyey mayna na siiyay tumon hab oo tarniil ah haye maxaa lagu sameynayaa guriga ka wareejiya liaray lang in wareejiya umaleeha mago dowladda lanki oonaytay inta howkay hayaa isii hadda xaafadiina magaceed istooraboorew
jiingadaha marka maxaa ku samaynaysiin hir ali ari guriga adeegshay way in kooy magaaga sheeg ali ari magaaga may ka sheega bari haleenta ma qobo haleenka ma qobo weelaawi aha hood in dhisa sob in dhisa ari walaalo lanki wabu gubeday oo guriya ka wareegay labaato hoog le waa ka jarta laakiin tabar lanki le dhisade lanki tabaran lahaynana ilaahay ya tabar leh waayahay laakiin maanta walaayada idinka bixinaysa soo maahan arrintan ma ku faraxsan tihiin arintadan eeda aan ka farahansana foolbaan waana soo dhaweynaysaa haa eed iyo eed ale aan ka farahansana arintadan hamiidaysanay haye xaafaday ka socotaa doorboro haye ee maanta inta ma roogna anay jeengada nasay oo dad nasay dadka yaa ida iska dhisan areen jiingadda maxaa lagu dhisayaa derba iska asturlay ari aliinya uno dhanban iska asturaan si fiican iyo dariska iyo deriska baa lagu asture haye haa arrintan ka waran marka ma ku faraxsan tihiin haa ka faraxsagna haddiba hasha shoobane haye haa maginani weeri faraha ka roorane jiingadahan markaa qaadataan eh, maxaa ku sameynaysaan boodka ka ka dhisaan haa bood waa wareejinaysaa haa si fiican haa boodka wareejiyaan
magaca cabdulaahi khataar xaafadaada xaafadeydii tooroboro haye maanta walaayada maxay idin siisay maanta walaayada waxayna siisay olaamiiriya waayahay jiingadahaas nila siiyey maxaa lagu qabanayaa jiingadahaas mar hore ayaa walooyada noo timid waxayna tiri inaad is-asturaan guryahan iska bannaan oo bilcaanta macnaha iyo ilmaha aad asturnaa iska asturtaanaan rabnaa ogaawaana la yidhi labaatan beriaan nanoo qabtay labaatankii beri tabardaraa naga reebtay hadda marka waxaa nagu kaalmaysay walooyadaa nagu kaalmaysay toban toban habba oo laamiyeeri ah inaan guryihii isku asturno oo ma aragtahay oo ilmihii iyo bil'aantii aan ku asturno ayaa toban toban habba nala siiyey taasna ilaahay baa ku mahadsan walooyadaa ku mahadsan in muddo ah ayaad maxaa la yidhahdaa xaafadan degneedeen guryihiinana ay deerarkooda bannaanayeen arrintaas marka wax hore idinkugu sheegay inay dhib tahay ma jiraan maya hadda walooyadaa noo sheegtay inay dhib oo noogu jiro oo la rabo in la asturo guriga oo si fiican loo asturo haye arrintan maanta see u aragtaan marka arrintan boqolkii boqol macnaha waxaan u arkaynaa inna la asturay oo walooyadana asturtay oo walooyada haddii alla kuu roon yahay ay nagu kaalmaysay ayaan u arkaynaa magacaaga magaca masa degmada ka- saakow xaafadee toroboro haye een, maanta mashruucan walaayada ay hirgelinayso muxuu ku saabsan yahay waxaa ku saabsanay xasan iyo walaaltame iyo anaga tabar u waynayna kaalmaysay haye maxaa la qabanayaa marka
jinkiyaalka dhawaa derbiyaalka iyaalkii iyo balcantii meesha dhaafiraan la qarinaya marka adiga walaayada waxay ku siinaysaa qalab aad guriga ku dhisto markaad qaadato tallaabada ugu horreysa aad samaynaysa maxay tahay waxaa samaynayaa in walooyada si aan la rabo igu deegtay jinkiyaalna siisay wax kasna say na dhagaalaysay anigana mahadayo sharafan ugu hayna saas daraaddeed ayaana u jeedaa gurigiina in dhinaciisa uu iska bannaan yahay dhib ma u aragtaan dhib baa u arka aad iyo aad ha haddana haddana mageelilisiina aad baa u farahay ha asalaamu calaykum calaykum salaam Magacaaga?
magacaaga barkaatu shaalle ibraahim cabdi haye ee, soo dhowow maanta halkan maxaa ka jira halkan waxaa ka jira farxad weyn si fiican maxay ku saabsan tahay waxaa ku saabsan tahay dad masaakiina oo gacan la qabtay oo tarniil la siiya guryaalkooda loo hagaajiyey haye guriga maxaa laga hagaajinayaa waxaa laga hagaajinaya dameeraha ilmaha jijibinaya iyona dadka meesha maraya naagaha ooradooda fiirinaya intaasaa laga xiraya si fiican qorshahan yaa idiin sheegay in maxaa la yidhahdaa aad samaysaan culmadii iyo dadka inta joogaan waxaan gacanta noo qateen yay noo sheegeen maxay idin dheheen ilmaha ha la asturo dameeraha ha jibinin warahooy naagaha asturta wejigooda yaa la arkin astura naagii marka shareecada islaamkana in dhibaato ay ku maxaa la yidhahdaa ay ka sheegtay in guryaha oo iska bannaanadaan manaliin sheegay arrintaas naam haa maxaa nila yidhi tabardaran haysimo waa la sheegay waxaa la yidhi ilma iska iska hire eh, guryaalka hire marka arrinta walaayada idin fududaysa inaad dhisataan War- noo fududaysi wax beeran aadayna tallaab hadda qaadayna waxaa waaye inaan geedihii soo gurino wax culmada na siisi inaan geed deerkii aan ku soo geedina geedaa soo gurinayna markaas kabacdaa gurigiisii ku hagaajinayna see u aragtaan marka arrinta sharaf ee wanaag magaca salaamaan fanaykero waxay ku saabsan tahay farxad oo weyn oo walaayada laamiiri jingidna siyaan maxaa lagu sameynaa jiingadaha jingida derbiya oo geed deerka aan lagu sameeyo oo nadaafadda ilmaha guryaal lagu dhiso derbiyaalka oo iska bannaan halkaas een, guryaha laga dhisayo waa halkee guryaha laga dhisayo waa nasrudiin tooroboro si fiican degmada saakow degmada saago haye mashruucan marka goormee walaayadu idinku soo wargelisay
mar mar horaan noo soo gelisay laakiin tabarana qabtay tabarta hoos noo dhigtay markaas walaayada adiga marka waxaa ka mid tahay qaybta ay tabarta qabatay oo ay walaayada arrintan ugu kaalmaysay aa anaga marta taasaan ka mid ahay wa- walaayada gacanta qabadha ka mid ahay si arrintan u aragtaan arrinta aad iyo aad aan ugu mahadsan tahay walaayada waayo khayr yaa khayr aan u rajaynaya haddii allahan idinba magaca magacaygu salafi maftaax haye halkan maanta maxaa ka jira halkan waxaa ka jiro een een muxuu ahaayo yacni dareen aad u fiican oo mataqaanaaye oo dadka mataqaanaaye xaafadda nasardiin ama storoboro dadkii diirarka dhisan waayey een mataqaanaaye lagu caawinayo oo caawinayso walaayada islaamiga jubbooyinka ilaa muddo laba bilood ah ayuu socday oo walaayadu ku dhex wareegaysoo lahayd diirarka hala dhisto dadkana markii lasoo tiri koobay inta oo diir la'aanta ah waxay noqdeen een, boqol iyo toban qof boqol iyo tobankii qof walaayadu waxay amartay in ay is asturaan oo mataqaanaa yacni ay diirarkii dhistaan kadibna adiga intaan hadda maanta oo la keenay ayaa macnaha tabar qabatay marka intaasna hadda walaayada kaalmayso oo diirarkooda si ay u dhistaan laamiyeeri baa la siiyey een, een, jiingadaa la siiyey aniga marka insha allah waxaana ka mid ahay odayaasha degan een, xaafadda Na- na- nasardiin ama storoboro sida loo yaqaano mashruucan marka see u aragtaan haddaad tihiin eh, odayaasha xaafadda toorabora mashruucan waxaan u aragnaa wanaag iyo f- f- f- een, mar- farxad ayaan u aragnaa insha allahu tacaala iyo guul oo la gaaray alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah dad ku dhaqan xaafadda tooraboora ee degmada saakow waxay u warramayeen cabdisamad cabdulaahi beesha reer aw qudub ayaa waxa ay hogaamiye dhaqan ku caleema saaratay magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa halkaasi ka dhacday oo indheergarad iyo culimaudiin ay ka qayb galeen dadka halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka nabadoon cabdiraxmaan shiilow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu galladaystay nimcooyinkiisa tirada badan oo ay ugu weyn tahay nimcat اlislaam wاliimaan wاljihaadu fii sabiili اllah ilaahay baan ku mahadinaynaa nimcooyinkiisaas tirada badan iyo kuwo kaloo aan la koobi karin uma waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan mujaahidiinta bariga afrika iyo hoggaankooga waxaa kaloon u mahadcelinaynaa walaayada jubbooyinka heer degmo iyo heer gobolba oo aan uga barannay in ay meelahooga walaayada deggan ku gubaabiyaan ama muxuu ahaaye een, ku dhiirigeliyaan beel walba in ay doorato suldaan ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka waa u mahad celinaynaa walaayadeenna ilaahay ha noo xif- xifdiyo allahana noo barakeeyo waxaa kaloon u mahad celinaynaa beesha ree aw qudub oona martiqaaday oo noo noogu martiqaaday xafladdan way mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyo khayrna allah ha siiyo waa u mahad celinaynaa waxaan soo dhowaynaynaa suldaanka ay beeshu reeaw qudub dooratay oo ay noo keeneen suldaan aweys sheekh maxamed aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa beesha waa aan sugaynay in badan baan xaggiinna soo fiirinaynay waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay suldaanka suldaan ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka si kal ii laab ah ku soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow qalbi wanaagsan ku soo dhowow ku soo dhowow ku dhaqanka shareecada raxmaanka Een, waxaan ku leenahay waxaa tahay ree aw qudub waa ku keeneen waxay kuu keeneen ummadda muslimiinta ee walaayada jubbooyinka degan ama beelaha hortooday ku keeneen mar hadduu ninka beel dub u yahay ama suldaan u yahay oo ay soo doorato muslimiintao dhan uu suldaan u yahay beesha way ku keentay saacaddan laga bilaaba muslimiinta degan ama beelaha degan walaayada jubbooyinka baa duq u tahay intaasaan ku leenahay beeshana waan beel diimeed waa naqaan anigu waxaan ahay nin reewaamo ah waamaan ku dhashoon intaan ku leeka lixdan iyo afar sanaan jira waamaan ku dhashoon ku koray waxaa weeye beeshaan waa beel diimeed bay horay u ahayd waa culummada nadi waa dadka aan jeclayn marka waxaan leenahay beesha waxaa lagaa rabaa inaad ku hoggaamiso shareecada islaamka oo aad raayada ku hor qaaddo tawxiidka oo aad lala dirira cadowga ilaahay dadku waa la kala baxay labaa loo kala baxay ninkii gabiyey wuxuu yidhi allah yow la kala miiraye mililiq hay raacin mililiq wuxuu ahaa gaal xabashi ahoo xabashadaan xakumi jiri weligeed ma og tahay gaalnimadan iyo dagaalkan way nagu waday xabasha marka waa la kala miirmay muslim iyo gaalaa loo dirirayaa waxaa la rabaa inaad beesha ku hoggaamiso ku dhaqanka shareecada islaamka iyo la dagaalanka cadowga ilaahay iyo muslimiinta beesha walaalaheenna oo suldaanka noo keentay waa mar kale iyo mar kale iyo mar kale waa idin mahadcelinaynaa waxaan inka rabnaa suldaanka waad keenteen sidaas farxadda leh oo aad u keenteen oo inka muuqato inaad ula shaqaysaan baan inka rabnaa waxaa weeye qof keliya iyo laba iyo afraad wax ma qaban karaan haddaan la wada shaqayn marka waxaan idin leenahay oon inka codsanaynaa insha allah khayr badan baan inku malaynaynaa inaad suldaanka garab istaagtaan ugu kaalmaysaan hoggaanka aad u doorateen iyo diinta ilaahay iyo jihaadka inaad ugu kaalmaysaan baan inka codsanaynaa intaasaan ku soo gaabin lahaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa mikrofonka lagu soo dhaweeyey suldaan aweys sheekh maxamed cali oo ah hogaamiyaha ay calama saartay beesha reer awqudub ugu horayn mahad dhammaanteed allah ayaa iska leh walaalayaal waxaan mahad u celinayaa anigoo ah suldaan aweys sheekh maxamed ahna suldaanka beesha ree awqudub marti sharafta uu ugu horeeyo waaliga walaayadaha jubbooyinka abucabdalla waxaa kaloon u mahad celinayaa nuqabada soomaaliyeed iyo culimmada ganacsatada odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka umma walaaladayda islaamkow ilaahay wuxuu markhaati iiga yahay masabkan inaan anigu dooran una hanqaltaagin hase yeeshee waa la igu kallifay dhinaca cashiirada iyo walaalaha allaha sarreeyo waxaan ka rajaynayaa inuu hawshan iigu kaalmeeyo walaalayaal waxaan dhammaantiin idinkaga cudurdaaranayaa cudurdaar aad u xeeldheer oo qalbigayga ka soo go'ay dib udhicii aan ka dibdhacnay aniga iyo cashiiradayda inaan soo haleelno qaafilaadda jihaadka guutada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal sida aad ka warqabtaan cashiiradayda waxay ahaan jirtay macallimiintii soomaaliyeed culimmadii soomaaliyeed murabbiyiintii soomaaliyeed arrintaas oo qof soomaali ah uusan dafiri karin gobolkuu doonaba ha joogee laakiin baryahan dambe waxaan noqonnay hormuudka gadaashi walaalayaal waxaan ballan alla ku gelayaa inta awooddayda tahay ee tabarta yar ee mutawadica ah inaan ka gaabinin siday cashiiradayda ugu soo laaban lahayd mimbarkeedii koowaad taasoon ku dhisnayn jaahiliyaddii laga soo gudbay balse ku dhisan alcaqiidatu walaa walbaraa walaalayaalkayga nuqabada soomaaliyeed ee walaayaadka dhexdooda waxaan rajaynayaa inaan idiin noqon doono khayru naasirin wa khayru naciim waxaan ka codsanayaa cashiiradayda inay igu garab siiso kitaabka allah iyo sunnada rasuulka koruqaadkooda khudbadaydii intaasaan ku soo gaabinayaa tix yar oo afarey ah ayaan ku soo gebagabaynayaa culummadu waa cajib ilaah bay aamineen cadowgiina way eryeen islaamkay caawiyeen iftiin iyo caymis waaye abshir waaye aragtidooda ilaahayow awood iyo calanka sii wajazaakum allaahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydinku dhegaysateen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت جويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين